halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka himiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo sabti ah bisha nofembar waa toddobiyo toban sannadka labada kun labiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdulaahi nuur maxamed colombo iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
meeshaan joognaa cabdulaahi nuur colombo waxaa la yidhaahdaa sabta waxay ku taallaa sbain iyo marooka dhexdooda waa meel jasiirada ma garat nolosha meesha waa iska adag tahay waxa weeyaan dadku meel bay ku xadhaysan yihiin waa meel geerigo-an oo badda dhexdeeda dhismooyin yiriiriis oo cayiman baa ka dhisan
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir dhooye oo ka mid a muhaajiriin soomaali iyo afrikaan kale oo ku go'doonsan in muddo ah jasiirad ku taalla biyaha u dhexeeya marooka iyo sbain waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aruurnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah xiisadda ka taagan bariga dhexe xubintii sicirka iyo suuqa iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa ka socda magaalada jabuuti ee xarunta jamhuuriyadda jabuuti kalfadhiga soddon iyo sagaalaad ee wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga waddamada islaamka wufuudda ka qayb qaadanaysa shirka ayaa lagu qiyaasayaa ku dhowaad lix boqol oo qof iyadoo konton iyo toddoba dal oo ka mid a dalalka islaamka ay dhammaantood ku sugan yihiin jabuuti shirkan oo socon doona muddo saddex maalmooda ayaa soo gabagaboobaya maalinta berita waxaana looga hadlayaa xaluhelidda dhibaatooyinka ka jira dalalka suuriya soomaaliya suudaan iyo meelo kale danjire cumar taani oo ah qunsulka jabuuti ee bakistan ayaa v o eda uga warramay shirkaasi
shirkii sagaaliyo soddonaad ee a o c-ga ayaa lagu qabtay waa shir aad iyo aad u ballaadhan oo markii ugu horraysa lagu qabta afrika halkan jabuuti wax weynna u soo jiidaya maaragtay sharafta jabuuti maaragta ay iyagoo waddan yara haddana ay maaragtay kartida ay yeesheen iyo sharafta fursado badan oo dhaqaalana maaragtay jabuuti insha allah saan filayno maaragtay keeni doona si wanaagsan oo la yaab lana maaragtay loo organiisay ama loo loo maamulay wallahi aad iyo aad baan haddaan reer jabuuti nahay maarata ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa inay fursado badan maarata ka soo baxaan sharaf weynna waa u tahay jabuuti shirar caynkan waa weyn cid walba maarata karti ay ku organiisayso ma laha ama khibrad ay ku jabuuti waxaad arkaysaa iyagoo waddan yar oo shan iyo soddon sannadood oo keliya jira haddana maanta shirarkay qabanayaan koomeysa hadday noqoto shir walba igaad oo aan maarata xarunteedii halkan ka samaysatay waxaad arkaysaa inaan maarata khibrad aad u ballaadhan ay jabuuti u yeelatay shirarka caynkaasoo kalea kani ugu horreeyo shir aad u weyn kuwo kalena insha allah ay ka dambayn doonaan laakiin jabuuti waa aad wadanno badan iyo dad badan oo wax alla waxa ummadda muslimka o dhan baa indhaha ku wada haysa oo arki doonta shirkan daraaddeed
xukuumadda israa'iil ayaa sheegtay in maalintii jimcihii ee shalay xuguga falastiin gaar ahaan ururka xamaas ay isdhaafsadeen gantaallo iyadoo mid ka mid a gantaallahaasna uu ku dhacay meel bannaanka kaca magaalada jerusalem saraakiil israa'iil ayaa sheegtay in gantaalka ay soo tuureen falastiiniyiinta gaar ahaan ururka xamaas uusan geysan wax khasaara ah dowladda israa'iil waxay sheegtay inay u yeeratay ciidamadeeda kaydka militariga iyadoo ay dhici karaysay inay qaadaan weeraro dhinaca dhulka ah waxaana gebi ahaanba la xidhay waddooyinka muhiimka ah ee taga dhinaca khaza
agaasimihii hore ee c i eda david badries ayaa bilaabay inuu ka hormarag furo aqalka koongareeska isagoo ka hadlaya weerarkii dhimashada dhaliyey ee bishii sebteembar lagu qaaday safaaradda maraykanka ee bengaazi dalka libiya generaalka howlgabka ah ayaa faahfaahin ka siinaya mudanayaasha labada aqal ee koongareeska iyo senatka gaar ahaan guddiyada ammaanka weerarkaasi iyo jawaabtii ay ugu horreyn ka bixisay dowladda maraykanka dhegaysigii ugu horreeyey ayuu sameeyey genaraal batriyes kulan ay albaabada u xiraayeen oo dhacay jimcihii shalay safiirkii maraykanka ee libiya ambasador christopher stevens iyo saddex muwaadin oo kale oo maraykanka u dhashay ayaa lagu dilay weerarkaasi mudanayaal badan ayaa ka walaacsan ammaanka safaaradda sida uu ahaa ka hor intaan weerarka bangaazi loo geysan halkaasi aad naga dhegaysanaysaan wadaacadda v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington soomaali soomaaliya ayaa dhowaan yeelatay xukuumad cusub oo leh golo wasiiro oo tiro yar waxaana wasiiradaasi hor yaalla wax ka qabashada arrimo fara badan oo waxtar u leh bulsho ka soo baxaysa colaad muddo dheer haysatay waxyaabahaasi waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga falastiin axmed imaan oo washington joogta ayaa arrimahaasi ka wareysatay wasiirka kheyraadka dalka ee dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq maxamed cumar oo wasaaraddiisa ay howlahaasi sugayaan waxaynu ugu horreyn weydiisay caqabadaha horyaalla
waa su-aal aada u weyn falastiin su-aal runtii u baahan in yacni dadkan dhegeysanayana ay ogaadaan aniga markaan halka imid waxyaabaha aan yacni aan isu leeyahay caqabad waaye waxay ahayd ammaanka runtii waxyaabaha caqabada ku ah wax soo saarka khayraadka dalkana waa ammaanka dalka oo aan sugnayn mar aan la shirayay oo aan dad beerole consultation aan la sameynayo waxyaabaha ugu weyn oo ay ka cabanayeen waxay ahayd laba arrimood arrinta koowaad waxay ahayd amniga oo yacni ilaa yacni beerta markay dalaga kasoo gooyaan ilaa ay xamar ka imaanayaan baabuurta ay soo rartaan in yacni jidka lacaga looga qaato taas waa mid oo amni daradaas ayay aada iyo aada uga cabanayeen midda labaad waxa waaye yacni infrastructureki jidabkii oo aada u liito midda amniga waa mid barnaamijka siyaasadeed dowladda ku jiro in wax laga qabto middan kaleeto oo ah yacni infrastructureka in wax laga qabto oo wadankii oo dhan jidadkii la sameeya ayadana waa arrin dawladdu taallo laakiin arrinta ugu horeysa oo hadda dawladda yani number oneka oo number twoga u ah waxa waaye amniga in wax laga qabto waxaan jecelnahay in arrinkaas aan yani aan saarno xooga ugu weyn marka haddii aan soo koodo waxyaabaha caqabada ku ah wax soo saarka dalka waa amniga oo qodobka koowaad ah iyo jidadkii oo aada u liisa ama infrastructureka oo aada u marka la fiiriyo kheyraadka dalka soomaaliya xoolaha nool waa dhoofin jirtay muuska iyo khudaarta sida liintoo kale waa la dhoofin jiray hadda intaasiba ma jiraan marka sidee isleedaha wax soo saarku waa ku horumari karaa haddii mar aanay jirin in waxii dalka ka soo baxay la dhoofin karo
falastiin horta dadka soomaalida waa dad horta creative oo raba inay wax qabtaan waa dad yacni yani fahamsan ganacsiga adduunka laakiin yani haddii aysan dawladdu caawinin ayagana aysan la imaanin qorsho ay yani ay yani ganacsigooda ku wataan dhibaato weyn ayaa imaaneyso wax soo saarka beerahoo kaleeto waxyaabaha wax soo saarka beerahoo kale oo asaasigi u ah marka marka laga hadlaayo for example food securityga marka laga hadlaayo waxyaabaha asaasiga u ah waxaa waaye biyo iyo waxyaaba kaleeto oo sahlo wax soo saarka sida keliyaal iyo in beertii loo qodo cagaf cagafyo in la siiyo waxyaaba noocaas oo kale ah waxyaabahaas wax waa lagala qaban karaa laakiin ayagana waxaa laga rabaa ganacsatada soomaaliyeed oo wax soo saarka yani ka shaqeeya ayagana waxaa laga rabaa inay la yimaadaan barnaamij arrimahaas ay sustainability ku sameyn karaan oo ay kusii wadi karaan xoolihii waa la socotaa iyadana waa mid kaleeto qayb ka ah wax soo saarkii abaaro badan baa dhacay laba sanadadii hore lasoo dhaafay xoolaha yani inkastoo hadda lasoo dib yani loo soo kabanayo oo wax soo saarka xoolaha iyo ganacsiga xoolaha dib u bilowday ayadana yani waa la wadaa oo waxaa arkaysa yani ganacsatadii xoolaha ka ganacsato inay yani ay samaysteen maarijo ay samaysteen xoolaha yani lagu daaweeyo lagu waxeeyo waxyaabahaas oo dhan yani waa waxyaaba jira lakin aan ilaa iyo hadda waxaan ka cudur daaranaa in aanan shaqadii aanan si aanan hawshii shaqadayda ama waajibaadkii aanan weli bilaabin oo maalmaha aan mashquulku ahay xil wareejin waxaan u baahanahay waxaan u baahanahay inaan assessment sameyno waxyaabaha caqabadaha ku ah wax soo saarka baraha ha noqoto ama wax soo saarka kalluumaysiga ha noqoto ama horumarintiisa ha noqoto ama ganacsiga xoolaha ha noqoto waxaan sameyn doonaa kolleyta assessment yaa la sameyn doonaa yani teams ayaa loo xilsaari doonaa waxyaabahaas soo soo daraasado kasoo waxeeyo soo darso hawshaasna waa bilaabi doonaa yani waxaan rajaynaa markaan maraan ahayna inaan yani jawaabo badan oo aad yani adiga iyo dadka dhegeystayaasha ay u baahan yihiin inaan yani aan u helo yani jawaabo saxe laakiin ilaa iyo hadda intaas ayaan jeclaan lahaa inaan kaga baxo
dhegaystayaal waraysigaasi wasiirka kheyraadka dalka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdirasaaq maxamed cumar oo intaa ka faahfaahsan waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadaheenna toddobada iyo siddeedda ee caawa
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada washington si toos idinka imanaysa arooryo wanaagsan ayaan dhammaantiinba sida aad u dhintihiin dhegeystayaashayada hawada idinka leenahay muhaajiriin fara badan oo afrikaan ah ayaa ku dhibaataysan jasiirad uu gacanta ku haya dalka sbain iyagoo soo maray dalalka saaraha koonfureed inta aysan gaarin jasiiradaasi ku taalla waqooyiga biyaha morocco hase yeeshee ay sbain qabsatay boqolaal sannadood ka hor dadka jasiiradda ku godoonsan waxaa ka mid a dhallinyaro soomaaliya qadka telefoonka ee jasiiraddaas ayaan kula xidhiidhay cabdulqaadir dhooye oo ka mid ah soomaalida halkaa jooga waxaan ugu horreyn weydiiyey halka gaar ahaan uu ku sugan yahay meeshaan joognaa cabdullaahi nuur koobo waxaa la yidhaahdaa sabta waxay ku taallaa sbain iyo morocco dhexdooda waa meel jasiirada ma garat marka cabdulqaadir jasiiradda aad ii sheegtay adiga mooye ma waxaa kaloo jooga soomaali kale oo qaxooti ah haa soomaali kalaa jooga waxaa jooga ilaa iyo dad dhan soddon qof baa jooga oo soomaali kale ah ma garat oo rag iyo dumar isugu jira
haa rag iyo dumar isugu jira marka dadkaas baa jooga oo soomaalida ah waxaad iga warantaa markaad dadkiinan soomaalida ee jooga jasiiradda dalka sbain ka tirsan xageed ee ka soo gasheen waxaan kasoo galnay morocco morocco waddan la yidhaahdo sbain u dhow kasoo galnay dadku waa kala dadwan yihiinba qofba meel buu ka yimid oo macnaha qaar baa waxay ka yimaadeen libya qaar baa waxay ka yimaadeen algeria qaar baa waxay ka yimaadeen wadamo kasisheeya soomaaliya oo adiga wadamadaas soo tahriib ahaan kusoo galay ma garad dhammaan marka ma dhinaca baddaad soo marteen haa baddaan soo marna kulligana badda waxaad iga warantaa cabdulqaadir dhooye marka jasiiradda hadda aad joogtiin oo soomaalida sidaad i sheegtay ilaa soddonka gaaraya bal nolosha waa sidee nolosha meesha waa iska adag tahay waxa weeyaan dadku meel bay ku xadhaysan yihiin waxay cunaan iyo iyo meelay seexaan bas ay haystaan wax kaloo ay haystaan male ma garan marka ma dowladda sbain baa gacanta ku haysa mise hay-adda qaxootiga caalamka u n c r a dowladda sbain baa gacanta ku haysa dowladda sbain baa gacanta ku haysata iyadoo ay la kaashanayso hay-adda u n h c r marka saas weeyaan labadaasa gacanta ku haya laakin waxaa maamulkeeda ayo dowladda sbain soomaalida mooye ma dad kaleo qaxootiyaa jooga haa dad kaleo qaxootiyaa joogo sida dad ka yimid bisow cameroon adiga afrikada galbeed dad badan oo ka yimid baa nala jooga algeria dad nigeria dad badan oo halkaas ka yimid baa nala jooga qiyaastii marka imisa ayaad halkaa joogtaan cabdiqaadir dadku waa kala duwan yihiin dadka toddoba bilood bay joogaan waxay jooga saddex bilood baa jooga waxaa jooga kuwa afar bilood shan bilood saasay uqaybsan yihiin ma garad jasiiradda marka bal sawir guud iga sii sidee weeye waa meel geerigo-an oo badda dhexdeeda ah dad degtuule waxay waaba wax ka dhisan dhismoon yiriirihiis oo cayiman baa ka dhisan dadku halkaasay joogaan buurta marka badda waa laga soo fogeeyo meel buur dhexdooda ah xerada looga dhiso dadka ma garata cabdiqaadir dhooye bal marka waxaad iga warantaa soomaalidiinan hadda jasiiradda jooga dalka sbain qorshihiinu muxuu yahay bal ii sheeg qorshe anagu waxa weeyaan inaanu meelahaas kale oo shaqada iyo nolosha le aan gaarno aan meeshaana ka baxno inkastoo ay meeshaan adag tahay in laga baxo aduu qorshe anagu saas bu ahaa dadku kulligood waxay wadeegsanaya inay wadamada ama laga shaqaysan karaa ama sharci laga heli karaa ama waxbarasho laga heli karaa ay gaaraan meeshaan waxbarasho male shaqo male wax yaalla male oo adigaasaan oo hadda qofka uu isku halayn karo ma garat haddii marka ay idiin suura geli weyday inaad usii gudubtaan wadamada kale ee qaaradda yurub ma laga yaabaa inaad codsataan in dib aad ugu noqotaan dalkii soomaaliya wallahi waa laga yaabaa wa wa wa way u badan tahay maxaa yeelay soomaaliya waa waddankanagii haddii wax kale aan weyno aan ku noqonaa waa laga yaabaa waa wax dhici kara because waa waddankanaga cabdiqaadir waxaa dhici karaysa in dad soomaaliya oo hadda marooka jooga ama algeria jooga oo doonaya inay dhinaca badda soo maraan oo jasiiradda sbain ku taalla aad joogtaan ay yimaadaan dhallinyaradaas bal maxaad u sheegi lahayd cabdullaahi nuur kolombow dhallinyarada dhegeysanaysa soomaaliyeed oo raba inay waddadan kusoo taariibaan waxaan u sheegayaa inay iska joojoogaan ama ay iska daayaan arrintan waa arrin aada u dhib badan waa arrin aada u halis ah bad baa lasoo marayaa wadamo badan baa lasoo marayaa xaaladooda waxa weeyaan xaalad aad iyo aada u adag weeyaan marxalada lasoo marayo waddo dheer baa lasoo gelaya marka dadka waxaan u sheegi lahaa dhallinyarada ku haminaya inay isbeyn soo gaaraan oo especially soomaaliya jooga hadday heli karaan wadamo kaleeto oo yurubta kale iyo wadamo kale ay heli karaan ha aadeen laakiin kulama talina inay soo aadaan meeshaan maxaa yeelay dadku siday ku fakerayaan iyo waxa meesha yaalla waa laba kala fog qofka waxaa laga yaabaa inuu marka halka soo tegaya u dhaho si fudud baad yurub ku gelaysa laakiin ma fududa ma sahlana waa waddo aada u adag weeye waa meel aada u adag waxa ka gudubkeeda iyo ka bixitaankeeda aad bay u adag ma garat wax soomaaliya oo sbain jooga gobollada kale oo idinla soo xiriiray ma jiraan wax gobolada kala jooga oo sbain oo nala soo xiriiray hal maraan maqlay kabacdina hadda wax war oo dambe oo naga soo gaaray male mar bay la hadleen qolaa la hadashay kabacdina naguma soo warcelin
cabdulqaadir dhooye oo ka mid ah dad soomaaliya oo ku xayiran jasiirad ku taalla dalka sbain oo qadka telefoonka iigu warramayey
weli halkaad naga dhegaysanaysaan wadaacadda v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington subax wanaagsan dhegeystayaal ayaan idin leenahay mar kale meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan iswadaarsiga duqeynta ee u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ee magaalada khaza ayaa sii socday jimcihii shalay iyadoo uu gantaal ku dhacay meel ku dhow magaalada qudus israel ayaa gantaaladaasi kaga jawaabtay iyadoo u yeeratay ciidamadeeda milatariga kaydka oo dheeriya islamarkaana xirtay jeedka waaweyn ee hareeraha marinka khaza hogaamiyaasha falastiiniyiinta kuwa carabta iyo ra-iisul wasaaraha turkiga ayaa ka qaylinaya weerarka israa'iil ay ku hayso khaza iyo kan ay la damacsan tahay dhinaca kale jaamacadda carabta ayaa maanta shir aan caadi ahayn ka yeelanaysa mushkiladda u dhexaysa israa'iil iyo ururka xamaas warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray waryaheenna xuseen cusmaan xuseen saxnuuni madaxweynaha dalka masar maxamed mursi ayaa ka digay waxyaabaha ka dhacaya magaalada khaza ee dhulka reer falastiin madaxweyne mursi oo markii ugu horeysay si adag uga hadlay xiisadaha u dhexeeya dalka israa'iil iyo ururka xamaas ayaa ku nuuxnuuxsaday in magaalada khaza aysan noqon doonin mid keli ah maxamed mursi oo ka hadlayay waxa uu ugu yeeray gardarada lagu hayo dadka khaza ayaa sheegay in ay tahay mid khatar ah oo ka baxsan bani aadamnimada
من عدوان وقتل للرجال للنساء للأطفال دماء تراق هذا أمر خطير waan aragnaa waxaa ka dhacaya magaalada khaza ee gardarada ah dilka loo geysanayo ragga haweenka iyo carruurta ee dhiigga lagu daadinayo dhulka waana arrin khatar ah oo ah gardaro ka baxsan bani aadamnimada هذا أمر خطير وهذا عدوان سافر على الإنسان maxamed mursi madaxweynaha dowladda masar ayaa ka digay waxyaabaha ka dhacaya magaalada khaza waxa uuna hoosta ka xariiqay in masar aysan ahayn masartii hore iyo in wax badan iska beddelay dadka carabta bal aynu dhegaysanno madaxweyne mursi oo ka hadlaya arrimahaasi أكرر تحذيرا منه وأؤكد مرة ومرة لمن يعتدون أنه waxaan ku celcelinayaa digniinta ah ama waxaan si adag u sheegayaa in dadka aad ku xadgudbaysaan ee reer khaza aysan noqon doonin dad aad qasabtaan waxaan idin sheegayaa in magaalada khaza aanan uga tegi doonin mid keligeed ah لن نترك غزة وحدها لن نترك غزة وحدها أقول لهؤلاء أقول لهؤلاء waxaan leeyahay qolyahaasi anoo ku hadlaya magaca shacabka masaarida oo idil in masar maanta ay ka duwan tahay masartii shalay in carabta maantuna ay ka duwan yihiin carabtii shalay muslimiinta maantana ma aha muslimiintii sanooyinkii lasoo dhaafay إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس إن العرب اليوم مختلفون تماما عن العرب الأمس إن المسلمين اليوم ليسوا أبدا كما كانوا منذ سنوات sidoo kale madaxweynaha masaarida maxamed mursi ayaa afka ku balaariyey in nabad aan lagu helaynin waxa uu ugu yeeray gardarada lagu hayo shacabka reer khaza isagoo sheegay inaan marnaba dagaal xal noqonaynin نقول للمعتدي لن يتحقق لكم سلام بالعدوان waxaan leeyahay qolyaha gardarada wada inaan gardaro lagu gaaraynin nabad deganaanshana kuma helaysaan gardarada haddaba waxaan idin leeyahay dagaal marnaba keeni maayo deganaansho ولن يكون لكم استقرار بالعدوان waa markii ugu horeysay oo madaxweyne mursi lahjad adag u adeegsado mushkilada ka alowsan magaalada khaza ee u dhexaysa dowladda israa'iil iyo ururka xamaas taasoo bilaabatay maalintii arbacada ee lasoo dhaafay dhinaca kale mas-uul sare oo u hadlay jaamacadda carabta ayaa sheegay in maanta si dhab ah uu uga furmayo magaaladan qaahira shirka aan caadiga ahayn ee ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku jira jaamacadda carabta ayaa looga hadlayaa xiisada ka alowsan marinka khaza ee dhulka reer falastiin axmed bin xilmi ku-xigeenka xoghayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa tibaaxay in shirka aan caadiga ahayn ee jaamacadda carabta looga hadlayo tallaabooyinka habboon ee ay wadamada carabta ka qaadan karaan mushkilada marinka khaza ee u dhexaysa israa'iil iyo ururka xamaas ra-iisul wasaaraha turkiga rajab dayib ordogan oo maanta isna booqosho qaadanaysa laba maalmood ku imaanaya magaaladan qaahira ayaa sheegay in ajandaha ay ugu jirto mushkilada khaza inuu kala hadlo xukuumadda qaahira rajab dayib ordogan ra-iisul wasaaraha turkiga ayaa warfideenka u sheegay in mas-uuliyiinta masaarida uu kala tashanayo sidii go-aan cad ay ugu wada qaadan lahaayeen waxa uu ugu yeeray gardarada israa'iil ay ka wado marinka khaza sidoo kale sida ay sheegtay xukuumadda dalka tunis waxaa maanta magaalada khaza ee dhulka reer falastiin booqanaya wafdi heer sare oo ka socda xukuumadda dalkaasi tunis wafdigan ka socda dalka tunis oo uu horkacayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi al-sayid rafiiq cabdisalaan ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan mas-uuliin ka mid ah ururka xamaas ee maamula magaaladaasi shalay ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalka masar hishaam qandiil iyo wafdi heer sare ah oo masaari ah ay booqdeen magaalada khaza ee dhulka reer falastiin xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkani waa washington iminkana cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo xubintii sarifka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo xubinteenii subaxnimo ee saakoo kale aynu ku eegi jirnay sarrifkiiyo ascaarta suuqyada magaalada hargeysa ayaa saaka boqolka dollar gacantiisa hore lagu kala sarrifanayaa lix boqol toddobaatan iyo laba kun oo somalilan shilina halka gacantiisa dambena lagu sii iibinayo lix boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo somalilan shilina boqolka yuuro ayaa lagu kala sarrifanayaa hal milyan iyo afar iyo toban kun oo somalilan shilina halka gacantiisa dambena lagu sii kala qaadanayo hal milyan iyo koob iyo labaatan kun oo somalilan shilina boqolka boon ayaa isna subaxan saakaa suuqyada magaalada hargeysa ka taagan siddeed boqol iyo lix kun oo somalilan shilina iyadoo boqolka dirhamna lagu kala sarrifanayo boqol iyo saddex iyo toddobaatan kun oo somalilan shilina kunka furan ayaa isna gacantiisa hore lagu kala bedelanayaa shan iyo soddon kun oo somalilan shilina halka gacantiisa dambena ay ka taagan tahay lix iyo soddon kun oo somalilan shilina boqolka bir ayaa isna gacantiisa hore lagu kala bedelanayaa shan iyo soddon kun oo somalilan shilina halka gacantiisa dambena ay ka taagan tahay amaba lagu kala sarrifanayo lix iyo soddon kun oo somalilan shilina dhinaca hoolaha haddaynu eegnayo subaxa saaka ayaa neefka geela heerkiisa koowaad la kala siisanayaa lix milyan iyo shan boqol oo kun oo somalilan shilina heerkiisa labaad ayaa isna maraya shan milyan iyo shan boqol oo kun oo somalilan shilina halka heerkiisa saddexaadna uu ka maraya afar milyan iyo shan boqol oo kun oo somalilan shilina dhinaca qaalimaha haddaynu eegno ayaa heerkooda koowaad la kala siisanaya saddex milyan iyo afar boqol oo kun oo somalilan shilina heerkooda labaad ayaa isna maraya saddex milyan oo somalilan shilina iyadoo heerkooda saddexaadna la kala siisanaya laba milyan iyo lix boqol oo kun oo somalilan shilina dhinaca adhiga haddaynu eegno ayaa heerka koowaad ee nooca loo yaqaano dabaaxa la kala siisanaya afar boqol oo kun oo somalilan shilina halka heerkiisa labaadna uu ka maraya saddex boqol iyo konton kun oo somalilan shilina dhinaca raashinka haddaynu eegnayo subaxan saaka ayaa kiishka bariiska la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dollar kiishka daqiiqda ayaa isna maraya siddeed iyo labaatan dollar sonkorta ayaa iyadana la kala siisanaya toddobiyo soddon dollar iyadoo kortoonka baastada ahina uu ka marayo toban dollar iyo badha taasada caanaa gaar ahaan nooca loo yaqaano nuura ayaa iyadana subaxan saaka la kala siisanaya afar iyo toban dollar shidaalada ayaa iyagana subaxan saaka halka litir ee batroolka suuqyada magaalada hargeysa uu ka taagan yahay lix kun iyo lix boqol oo somalilan shilina halka halka litir ee naaftada isna uu ka marayo isla lix kun iyo lix boqol oo somalilan shilina cabdixakiin maxamuud shirwac xubinta subaxnimo ee sarrifka iyo ascaarta v o a hargeysa
aad buu umaasaya cabdixakiin bal cabdulaahi qodob ama laba ka mid a wararkayga
walaad waad mahadsan tahay isweydaarsiga duqaynta ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee magaalada khaza ayaa sii socday jimcihii shalay iyadoo uu gantaal ku dhacay meel ku dhow magaalada qudus israa'iil ayaa gantaalada kaga jawaabtay iyadoo u yeertay ciidamada militariga kaydka oo dheeri ah islamarkaana xirtay jidadka waaweyn ee hareeraha marinka khaza agaasimihii hore ee c i eda david batrois ayaa bilaabay inuu ka hor marag furo aqalka koongareska isagoo ka hadlaya weerarkii dhimashada dhaliyay bishii sebteembar lagu qaaday safaaradda maraykanka ee banqaazi libiya jenaraalka howlgabka ayaa faahfaahin ka siinaya mudanayaasha labada aqal ee koongareska iyo sanadka gaar ahaan guddiyada ammaanka weerarkaasi iyo jawaabihii ugu horreeyey ee uu maraykanku ka bixiyey aad baad umaadsantaha cabdulaahi muusigaasi dhegihiinna ku soo dhacaya iyo codkaba waa codkii baxsanaa ee fanaanka cabdulqaadir kaske iyo heestii ambiya
ambiya heestaasi iyo fanaanka codka baxsan cabdulqaadir kaskey ayaannu idaacaddii aroonimo dhegaystayaal ku soo qaatimaynaa galabta afrikada bari afarta markay tahaannu mar kale kulmi doonno haddii alla yidhaahdee inta wakhtigaasi ka horraysa waa maxamed colaal xasan cabdulaahi nuur maxamed colombo iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh subax wanaagsan
From the Voice of America, Washington.